marka axaadiid waxaan uga hormarinay ee ku tusinaysa in la kulmiyo akhlaaqda wanaagsan iyo taqwada alle qowluhu sala allahu calayh wasalam oo xadiid macaad u dardaarmay ittaqi illah xaydumaa kunt meel walbaad joogta ilaahay ka baq macnaha waxaa weeye meeshaad joogtid kaligaa ahaaw ha lagula joogo meel walbaad joogtid dadka kula jooga wax kastaba ha ahaadeen kaligaa cidla ahaaw si walba iyo xaalad kasta maraad faraxsan tahay maraad caraysan tahay maraad xaaladaadu fiican tahay mar walbaba ilaahay ka baqitaankiisa iyo ka dhowrsigiisa cadaabkiisa iloobi taas waa mid wa atbici sayi'ata alxasanata muxuha qalad haddii uu kaa dhacana wanaagka dabagey laba macnay leedahoo macnaha haddii aada geftid toobad keen sida aayadiiba waladiina idaa facaluu faaxishatan ow dalamuu anfusahum dakaru llaha ilaahay xasuusta ama waxaa weeye daaco ka dabagey toobadkeen daacana ka dabagey oo maalan qofka hadduu qaladaad ku dhaco salaadii iyo soonkii iyo jumcadii iyo kafaaraad iyo sakaa'irta u noqda marka mar kastoo qalad oo kaa dhaco cibaado ka dabagey weysayso laba ragco ikhlaasa tuko toobadkeen way kaa tirtiraysaa toobadkeenka iyo cibaadadaas isdaba joogta ayaa khayrkaas faraha badan ayaa waa qarqinaya waa maashaynaya xumidii wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dadkana dhaqan wanaagsan kula dhaqan macnaha waa ilaahan ka cabsanayaa meelaan ku cibaadaysanayaa qofkii bini adarkan huu aan si dhurwaagi kulayahay wax soconaya ilaahay taqwada ku faray aada dadkana dhaqan wanaagga ku faray soo maha ilaahay macaasida kaa reebay ayaa dadka kaa reebay inaad si xun ula dhaqantid ilaahayna xaq uu leey kugu waajibiyey xaq bini aadamka uu kugu leeyahay iyo khalqigana wuu kugu waajibiyey labadaba waxaa weeye waxaa laga rabaa si isku mida inaad maanta ugu quntid inaad dheelisid maaha dhinacaad u dheelisid nacam haddaad bidaca iyo balaayo iska buuxisidoo maaragtay aada dhaqan wanaagsan la timaado dhaqankaa wanaagsan waxba ku tarmay maadaama aada diin iyo taqwo aada lahay dadka unbaad dabanaysaa soo maaha haddaad tiraahdo ilaahay aan ka cabsana laakiin dadkii waa xumaynayaan cibaadadaada nusqaana ku jirta cibaadadaada nusqaana ku jirto awaamirtii qayb waaweynaa ka tagta ilaa diinta macaankeedu muxuu muuqan karaa qofku markuu taqwadii iyo daacaadka iltisaamso macaasida ou ka haro dadkiina ou wanaajiyo maxaasidtii diintaa muuqanaysa haddaad tiraahdi taqwaan samaynaa dadkiin ma wanaajinayo waa adigoo diintii caaya walahi diintu masaajid ku saabsantahay maana sida gaaladu hadda ay ka warbixiyeen diinta amaa dadka dhaqankiisa iyo axwaashiisa wax ay ka ogtahay lama arko soo maaha taas marka dhibaatay noqonayso adaa diintii warbixin ka xumina gaaladii u marqaati furaysa gaaladii ayaa u marqaati furaysa xadiid kale asaguna muhiim ah nabigaa la weydiiyey xadiis abu hurayra oo isagana tirmidi iyo axmed iyo keyrka ay wariyeen ayaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam su-ila rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can akari maa yudkulu nnaasa aljanna dadka waxaa jannada geliyay waxaa ugu badan jannada wax lagu galo maxaa ugu badan qaala taqwa allahi wa xusnu lkhuluq taqwa allah wa xusnu lkhuluq ilaahay oo laga baqo cadaabkiisa laga gaashaanto macaasida laga fogaado iyo dhaqan wanaag sababta marka diintii run baad ka sheegtay cadaalaad samaysay ilaahay ku abuurtana waa ka baqday subxaanahu wa tacaala dadkiina dhaqan wanaagsan baad kula dhaqantay waxaa lagaa marqaati kac marka nin diin wanaagsan haysa inaad tahay waa mida rasuulka lagu ammaalay wa innaka la calaa khuluqin cadiim macnaa diin weyn oo dhaqan wanaagsan oo faraysa xaqa ilaahay in la guto xaqa addoommadana la guto ayaad ku suguntahay nacam qof taqwo iyo xusnulkhuluq jamciyana rasuulka u weyn abigu humi sal alla alayh wasalam isaga ugu weyn iyo akhlaaqda wanaagsan wa su-ila can akari maa yudkilu nnaasa annaar qaala alfamu walfarj waxaa la weyey dadka maxaa naarta geliyo ugu badan markaasuu yidhi waxa weeyaan waa afka iyo cawrada afka haddaan kufriga iyo shirkiga iyo xanta iyo beenta iyo namiimada iyo qishiga laga dahirin hadda kufri iyo macaasi iyo diradiraal kullu fitna wax khariban carabkaasay ka soo baxay farjigiina haddii meelaha xaaraamta aan laga ilaalin zinada iyo waxaan tawaabiceeda adduunkan inay fasaadinaysa maxaa la isku dagaalamaa maxaa dadku isku laayaan maxaa la isku nacaa waxyaalaha fasaadka iyo nacaybka ka kamid qofka markaa zawjadiisa laga kharibo inantiisa laga kharibo walaasha laga kharibo wuxuu reebana lamarkii kale waa la dagaalamaya kana fasaad owlaad aan sharci ku dhalan dadkii inta akhlaaqda uu ka fasahaadiyo adduunkii dhanba kaa hadduu wax fasaadi kaa fasaadiyo adduunkoo dhan waxbay sharaftaa ka dhacaysa marka saasaa marka naar lagu mudanaya walciyaadu billah oo diin iyo dunya ay ku baaba-ayaan carabkaana haddaan la qabin shirkiga ku hadlaya ilaahay lagu been abuurto khiyaano qishi namiimo xam been isku dir kullu balaayo oo dhan ama misawa dawli ha ahaato waxyaalaha maanta kharibay waxaa ka mid a meedii ha beenta ilaaha lagu kufrinaa diintiia lagu caaya islaamkiia dadka loo xumaynaya kufrigiia loo qurxinaa macaasidia la qurxinaya kull soo maa marka waxaa kharibay waa labadaas waay walciyaadu billah xadiid kale waxaa jira asigan imaam axmed uu bixiyey oo min xadiidi cabdallah ibni camr ibn caas radi allahu canhu qaala qaal rasuul lahi sal alla alay wasalam wuxuu dhahay man axaba qofkii jeclaada an yuzaxzaca can innaar naarta in laga fogeeyo ila naarta waa jidanaysaa zaxsaxubaa zaxsax alla wax oo meel sidaas oo kaleeto oo god camaloo wixii ay kusoo dilindiloobayaan in wixii xoog looga soo sokiyo fuusto oo kaleeto meel dhaadhaca taalo inaad dhinaca buurta aada saartid waa adagtaa somalan dhinacaan ugu dileemaysa naarta marka waa ay magnad iyo shahwaatu nafsi bay wadataa xufat innaaru bishahwaat wa xufat iljannatu eesh bilmakaari marka qofka ka baxsada waa qof la riixayo laga dilindilinayo ayna xagga usoo sokan waa baabuur adiga aada buur saarayso oo kale soo meesha gadaalnimo u noqdo ma rabo ilaa qof xariifo marshada iyo maaragta yacni sheelaraha isku toosi yaqaan maaha ninkii qashin waa la dilindiloo baabuurta ka horey ku garaaca ka dambeya ku garaaca marka naartii waa ku jiidanaysaa laakiin marka waa ina xoog iyo tawfiiq alleh iyo daaco isaga bixiso oo wa udkhila aljannata jannada la geliyo o qofkii jeclaado wa an yudkhila aljanna in naarta laga riixo jannada la geliyo faltudriku maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wa huwa yuminu billah walyowmi alaakhir isagoo allah iyo aakhiro rumaysan arkaantii iimaanka labadaasaa laga soo qabtay waxaa loo soo qabtay iimaanka asaaskiisa waa alloo la rumeeyo ilaa ilaahay rasuul asagaa soo diray oon amre inaan rumayno kutubta asagaa soo dejiyey malaa-igta asagaa maaragtay abuuro in la rumeeyo iyo wadaa'iftooda noo sheegay arkaanta iimaanka oo dhan waxay taabic u tahay iimaan billaah aakharo sidoo kale iimaan billahi taabic u tahay laakiin maxaa aakharo gooni loogu sheegay waa meesha jazaaha camalka jazihiisa loogu tegayo miraha camalka adduunyada aakharaa la gurubsanaya hadday miro wanaagsan tahay allahna waafajiyo ood camal wanaagsan samayso miro wanaagsan oo qofku guranaya hadduu camal xun oo sameeyana muxuu guranayaa miro xun marka saasaa arkaanta iimaanka labadaasa looga soo qabtay smaa iimaankana allah waa asaaskii waay oo arkaan iimaan ay ka farxan maysa aakhiradana waa meesha u socoto mustaqbalka ahaa oo mirihii camalka lagu helay marka saasay qur-aanka ugu badan tahay sida laqad kaana lakum fii rasul usatun xasanatun liman kaana eesh yarju llah walyowma alaakhir man kaana yarju llah walyowma alaakhir wahaakada arkaantii iimaanka labadaa laga soo qabtay intii kalena macnaha waa ku dhex jirtaa laakiin labadaa waxaa loo soo qabtay iimaanka allana hadda waa asaas arkaan liimaan waa isagay ka farcmaan wax kasta oo aan rumayno waa wax ilaahayna faray wax ilaahay jecel yahay wax ilaahay uuna faray inaan isaga aan rumayno aakharaduna waa meeshii camalka lagu helayo saasaa marka ahmiyadaasa loo siiyey faltati maniyatuhu ha u timaado hu yuminu billahi walyowmi alaakhir faldirku maniyatuhu macnaa diinta islaamka iimaanka ha ku dhintoba isagoo diinta islaamka ictiqaadsan kuna camal falaya ha ku dhinto oo taqwada laasimtay wa ilaa ya ayuha ladina aamanu taqu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ma garata adinkoo muslimaan ha dhibina yaa banii in allaha astafaa lakum diina eesh falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun macnaa adinkoo diinta saabit ku ah taqwada alleh wixii iimaan iyo camal saalixa iyo qowl wanaagsan adinkoo diintii xaqiijinaayo imtihaalu awaamir ijtinaabu nawaahi towxiidka iimaanka khaaliska adinkoo ku sugan iyo camalka wanaagsan geeridu ha idinku timaadee inaad diinta ka fidnowdaan iyo iimaanka iska jira walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana ha kula dhaqmo adiga wax in lagula dhaqmo aada jeceshahay qof walba anagana wuxuu jecel yahay in la ixtiraamo in la tawqiiriyo in la sharfo inaan la xumaynin asaga iyo dadkiisa aan laga xumaynin haddii uu war ou sheego laga maqlo haddii uu maaragtay dhibaataysiya la gacan qabto hadduu jaahil yaha wax la baro soo maaha saasuu u baahan qof walba adiga marka waxa aada jecesha in walaalka aada ka heshay adigana walaalka ha kaa hel laakiin yaa adiga kuu qoray adiga khayrka in lagugu shubo ummaddana aada sharta ku shubtay anaaniyada waxa loo diidaa waa saas wey anaa ana uun qofka keliya isaga uun ku hayo war anaa ha dhihina waxaa tirda aaw dadkii kale aaw dadkii kale aaw dadkii kale waad ogtihiin usraad halka usra keliya aa waxaa ka kacaya mid usada dhan fayla goonayo ratiga ay rarayaan xataa iibsanay biilka hal maalin kusoo qayilay iyo mid aabba aawey hooye aawey xagga mid walba waxuu diraa haddaan kaasoo kala helin midkaa fayla goonay haddii lagu hadleeyo ummadda waa kharibmay soo maha ummaddana maxaa u malayna oo la iswada faylagoyni waa in dad daacada ay jiraan oo dadka aniga aan dhihin aaway dadkii kale yiraaha waa xadii isaguna rijaalkii tuqaad ay yihiin oo isaguna maaragtay aan xasan aan ka yaray axaadiidaasi aayaadkaasoo dhan waxay noo sheegayaan inuu qofku uu kulansado akhlaaqda wanaagsan iyo taqwada alleh haddii taqwada iyo akhluqul xasan haddii aan fasirno taqwada horta meeshay ka timid waxaa weeye an yajcala alcabdu baynahu wa bayna maa yakhaafu wayaxdaruhu wiqaayatan taqiihi minhu asalka taqwadu waxay ka timid gaashaamasho wey waxaa ku dhibaya inaad ka gaashaamato wey bimacnaa waa maxay allaah waa inaad caradiisa iyo cabsidii caradiisa iyo cadaabkiisa iyo dhibaatada haddii aada caaso uu kuu geysan karo inaad ka gaashaamato gaashaan caadiya kaama gelina waxaad uga gaashaamane wixii ilaahay ku faray aada samayso macaasina aada ka harto taas wey taqwada mar waxa weeye waxaa lala sheegaa beriga iyo waxaas oo waxaa leeyahy matala ixsaan sameeye ma garatay beri iyo taqwa haddii ay israacaan beriguna markaas waxaa weeye waa wixii daacaad iyo wanaaga taqwaduna waa maxaarimta iyo wax xaaraamta laga dhowrsado saas camal oo kale wey haddii lala sheego haddii taqwada iyo beriga lala sheego waxa waye taqwadu waxay ku dhaceen muxaramaadku laga dhowrsado tafsiirkaasna waxaa fasiray abu hurayra markii taqwada la weydiiyey ayuu miaal ka bixiyo wuxuu yidhi hal akhadta dariiqan daa shawkin weligaa dariiq qodxale ma qaato ama hadda maanta waa dariiqada oo miinaysan la adduunkii balaayo iyo miino iyo maaragtay qudaacu duruq iyo tuugo iyo lagu imtixaano soo maha marka meel ama tuugo ay joogto ama miinaba ay taalo ilaa qodaxadda baryahan kabaaba laga gashaday hadda miinaan kaba laga gasho karin iyo qudaacu dul qaala fa kayfa sanacta maxaad samaysaa qaala idaa ra-aytu showka cadaltu canhu haddaan arko meeshaas inay meel khatar ay tahay oo qodax iyo cagaag iyo maaragtay miinooyin iyo koox mooryaanahoo diirataa hadday joogaan cadaltu canhu waa ka leexda oo dhinac kalaan ka maraa si aan si jidka aan hore uga quuratay ow qasartu canhu soo ma waa ka gaabsadaa ma garatay ama xoogaan ku dhaafa ama waxa waye waaba iskaba dhaafaa mishwaarka dhan mu akhri maadaama aniga aan halis gelayaba oon meeshii meel la aadi kara aan la aado oo safarkiiba oo cadbi iyo halaag ii keenayo safarka dhan waa kansalaya soo ma ilaa arrinta isu kale isu bedesho sababto meesha halaag maxdii hayaan marka aga awga isagama dhahaye safarka dhan waa kansana meesha maadaama meel laga maro aysan jirin markaasuu ama dariiq kalaanba mara markaasuu waa sidaas taqwada wixii ku dhibaya oo ilaahay caradiisa kuu soo jiidaya inaad ka bayrtid ama aad ka leexatid ma garan oo dariiqii ay shubho iyo macaasi iyo dhibaato ay ku jirto waa inaad ka leexatid bannaankaaga inaad maarata ka martid wixii daacada haddii taqsiirkeeda dhibaataa ka imaanaysa inaad la timaadid waa sidaas oo kale waa haddii laakiin taqwada keligeeda la xuso macnaheedu marka wuxuu noqonayaa daacadii iyo wanaaggiioo la sameeyo xumidiina laga haro ilaa waxaa la isku ilaalinaya waa taas wey markii labadooda haddii taqwada hal meel lagu xuso waxay shamlinaysaa wanaaggii la yimaado xumidiina laga haro walidaalika macnahaas abu hurayro ayaa nin shaaciraha soo taxo ibnulmuctasila yidhaha wuxuu dhahay khalli dunuuba sagiiraha war dunuubta iska dhaaf middeeda yar wa kabiiraha iyo middeeda weyn fahuwa tuqawa sababtoo midda yar waxaa la dembiga yaraantiisa fiirina rabbiga aada caasinaysid fiir ilaahi wuxuu heli karaa qof inuu kabiiro u dhaafo qofna uu sagiiro uu ku halaago wuu yeeli karo weliba qofka hadduu fududaysu waxaa ka micnaha waxaanu sagiiro ah hadduu yidhaahdo qofna uu kabiiro si khalada intuu ugu dhaco iyo uun shaydaan ku deji kabacdin uu ka toobad keeno waxaa dhici karta kii kabiirada in loo dhaafo kanna oo saqiirada sahladay oo maaragtay ku jaasteasay inuu halaag badan u yimaadaa dhici karta marka dunuubti aan la yaraysanin wasnac waxaa samaysaa kamaashin fowqa ardi show nin dhul maaragtay cagaaga ku soconay iyo miinoah ma garate yaxdaru maa yaraa ee ka digtoon waxaa u jeeda balaayada iska ilaalinaya laa taxqirana sagiirata laa taxqirana min adunuubi sagiirata dunuubta wax yarbaa allah ka dhigay ha yaraysaninoo waxaadan u yaraysan ina aljibaala min alxasa buurahan waaweynoo ishaysta qururax yaryaray ka aruureen roobkan weynoo daadka samaynaya waxaa weeye maaragtay waa webiyaalka iyo waxaweye badaha iyo waxaasoo dhan roobkaasay ka yimaadeen waxay dhihi jireen ma garatay wa mucdamu nnaari min mustasqari sharari dabka waxyaalaha iyo gubatada ay ka dhalato waa dambaaburta yartaa gubato weyn ka dhalanaysa oo magaaloyn in gubi kara iyo qaabaaq ah waa dambaaburo iyo sigaar cad iyo waxyaro waraaq gubata iyo adduunka dab waaweyn oo ka dhashaa walciyaadu billah taqwada marka maxaa u asaasa yidhaha taqwada cilmi baa u asaasa asaasu taqwa an yaclama alcabdu maa yattaqi horta waxaa iska ilaalinaysid garo maxaa lagaa rabaa oo haddii aad ka tagtid waajib ku aho lagu cadaabaya maxaase kaa xaaraam ah waa inaad garatid waay cilmi inaad u yeelatid waay qofka dowra taqwaan aan samaynaya biduuni cilmi maba ma samayn karo walidaalika zamankan waxaa dad badan oo wadaado ah qaladaad ku qasbay dadka inay laayaan xoolaha inay cunaan mashaakil inay la yimaadaan iyo fitan waxa waaye cilmi male fiq ma baranayaan xadiidka ma baranayaan xoogaa yaroo afkaaraha meelaha laga bowbowsanayaa waxbaan qabanaynaa iyo xamaasaad cilmi la-aana la dhexgelayaa kii adduunyada iyo xishoodkii waxba kama yaqaanin iyo dhaqankii dadki waa juhaalay leeyihiin ayagiyaa jahal weyn kadha ka dhacay sidii ninaa wuxuu arkay dad badan oo madaxdii dhexoo muslimiinto iska ahdee halawday markaasuu yidhi haaulaai laysa cindahum taqwa lislaam u dhahay taqwadii islaamkoo celi jirtana ma laha walaysa cindahum xilmu ljaahiliin dadkii jaahiliintaa hore odayaalka ahana dulqaadkoodii intaan islaam ku imaanin waxbay xoogaa caqli bay lahaayeen waxbay iska celi jireen muslimiintiina taqway lahaayeen qofku marka haddowna taqwadii islaamka una lahayn tababarkii iyo odayaalka maqaawiirka tajribadooda iyo xilmigooda lahayn meel dhaxoo kusoo baxbaaya waxa maanta dhallinyarada halaagay iyo dadka diinta un isuba sheeganayo saxwada la yiraahdo ee ceebaha maanta ku kharibay laysa cindahum taqwa alislaam walaa xilmu ljaahiliin taqwadii islaamka iyo cilmigii muslimiintana ma laha kala dambayntii iyo dadka waaweyn ilaalis iyo dadku qabiilaa la isku qadari jiray dhaqanaa la isku qadari jiray waa la kala heebaysan jiray waxbow qofku ceebow ka cabsan jiray berri magac xunoo daba socdaa laga cabsan jiray in lagu bartilmaameedsadaa laga cabsan jiray wixiina ma leh wax walba oo wasaq islaamku u garin tira fasilatu islaamka ka dhigta islaamkaa qaba islaamkaasaan islaamkaasaan soo maha waa cilmi la-aan waa jahl markaasay wixii culimmadana ku dhaqmi maayaan wixii dadkii soomaalidii la arki jirana ku dhaqmi maayaan waxa kharibay waa taas wey waa inuu cilmiga iyo taqwada si fiican uu u galo wa nacam nin la yidhahdo mar- ma- macruuf alkarhi oo dadka cibaadaysan jira ka mid ahaa cilmigana jeclaa ilaa waagi hore dadka cibaada cilmi waa lahay waxay dhihi jireen haddaadan cibaadadaada cilmi aada ku darsan iyo sunnada iyo tawxiidka balaayaa isku qaseen marka dambe waxaa timid suufiye iyo khuraafiyiin aan cilmi aan lahayn shaydaana dabada u kala qaaday khuraafaad iyo balaaya carriga ay ka buuxiyeen soo ma waxaan cilmi lagu dhisin xataa haddaad tidhaahdii suufi oo meel ku jiraa noqona iska cibaadaysa cilmi haddaada ku dhisan marka dambe oo rahbaaniyo isku bedelaya wa rahbaaniyatin ibtadacuuha maa katabnaa calayhim ila ibtigaa ridwaanillahi famaa racowha xaqa ricaayatiha hadhow wixii gadaa laga kharibaa saxwa islaamiya ha la keenaa la yidhi wax khayr ha la sameeyo muslimiintii cilmi fiican lama baran hadhow dadil iyo xoolodhac iyo jinijaan isu bedeshay mashaakil waxaasoon cilmi la-aan ay ka dhacayn culimmadii hore ka dili jirtay macruuful karkaasa marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay canbakar bin ninu wuxuu ka wariyey ha ha ma- ma- wuxuu yidhi qaala wuxuu dhahay ninkaasi kayfa yakuunu muttaqiyan man laa yadri maa yattaqi sow muttaqi u noqon karaa qof aan ogeyn wuxuu ku dhowrsadaba cilmi ma yaqaano xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaano masaalix sharciya iyo mafaasid ma kala yaqaano wax walba islaam islaam una usura war islaamku maxaa ka taqaana ma garat sigaara qof loo dilaa banooniga qof loo dila war dhiiggan aad gelay waxaan yaabunaa dad musaafirina waxaa la leeyahay maaragtay ee alwuquuf lisalaa musaafir jidka laga xir xaggee lagu arkay baabuurta la yidhaha salaadaa loo istaaga qofka waa musaafir salaadiisuna jumciyaa dhici karta emergency qof naf loo wadaa la arko le jidkia la baloogarana la leeyahay salaadiyaa loo xiraa war qofkii salaad aaday ay ku waajibto isagaa aaday laakiin dadka mid soo tukaday mid musaafira mid macduuraha ku jiri kara jidka dhammaan aan jaam aan samaynaya marka waxyaalo jahlaada u ah oo kale wa marka wuxuu dhahay qofku hadduusan wuxuu ku baqo uusan aqoonin soo u cabsanaya in kunta laa tuxsinu tattaqi haddaadan aqoonin saad u dhowrsato oo cilmi aadan lahayn maalan tijaaraad gashay waxaa rabtaa inaad shaqaysatid baabulbeec iyo xalaal iyo xalaal iyo ribo iyo midna ma kala taqaanid iyo axaadiida ku soo arooray akalta ribaa qasba ribaa cunaysaa buu dhahay haddowsa taqwiqon walam yaqud basaraka cala nisaa haweenka indhihiisa kama laabay waxyaala beenoo ku marsoonaya quruxdaasaan fiirsanaa iyo qaaraa dhihi jira maarata makhluuqa cajaa'ibkiisaan fiirsanaa iyo ifsdaad iyo waxyaalahaas oo kale ay sameynaya hadda way dhacday gabdhihii masaajidda waa imaan la-iyo isha unbaa lagu gubaa gabdhihii yaxyax meelihii masaajid wax ka faa'iidaysan lahay ma garata meelo badan oo ka mid ah waagii horena waxaas lama aqoon masaajid la ishor dhooba iyo gabdhaha indha lagu fiiqa iyo waxaasoo kale marka in laga ilaaliyo waliba hadda markaskiina in aada usii ilaalino waaba iska ronaya alxamdulilah gabdhaha yaan la fiirina duruusay imaanayaan khayrkay imaanayaan isha aada iyo aad ha loo laabto yaan duruusa laga erin nacam qadulbasarka waa muhiim waa haddaadan cilmi aqoon dha wasalaf- salaalta sayfika cala almuslimiin muslimiintaad seef intaa u qaatay qur-aa bafta ka gelini ood dhiigooda xalaashana niwadaada hadda maxaa laga jeedinaya wuxuu yidhi murtadimadii waxay noqoto dha kubad lagu ciyaaro oo kale ilmo kubad waryaa murtad yahu iisoo kubadda iisoo dhiib waryaa murtad adiga kubadda iisoo dhiib heerkaasay gaartay yani lagu ciyaaro walciyaadu billah nabiguna wuxuu dhahay idaa ra'ayta ummatii qad ikhtalafat ummaddeedoo iskhilaaftay haddaad aragtid fa acmid ilaa sayfika seeftaada u qasadoo dhahay fadrib bihi uxudan jabalka uxud goraa ha afbeesho muslimiin dilkooda waxbaa ka qayb qaadan laakiin haddee dadka qaarkood axaadiida fitnada maba la tusi karaba jihaadida hataa lagu qoraa markaas nacam marka cilmiga in la yeesho waa dhibaatada ugu badan waxay had iyo gooraale kasoo raaca jir dadka diinta ay aqoonin ay khaladaadka ay ku galaan waa cilmi la-aan qaar badan oo cilmi la de su-ul qasdi oo culamaa u su-na waa jiraan iyagoo waxyaqaano aan wixii aan ka run sheegayn taqwada muhiimkeedana culimmadu waxay yidhaahdeen waa taqwa sir inuu qofku iyadoo lala joogo iyo iyadoo laga maqan yahaba ilaahay oo ka cabsado waxaana weeye inaad alla ka baqdid iyadoon cidna ku arkaynin maalan meel cidlaha joogtaa xoolo inaad khiyaanto isdabamarsiisaa heli kartaa dad inaa masabidataa heli kartaa qof inaa ikhtiyaasho oo maaragtay gaadmo ku dishaa heli kartaa macaasi iyo zine inaad samaysaad heli kartaa meel cidlaa kugu dagatay waa inaadan dhihin cidlaadka ilaaha aada ka baqdid nacam marka sida ibnu rajab uu yidhi fataqwa allahi fi siri huwa calaamatu kamaali liimaan iimaanka inuu kaamil yahay calaamadiisii waayo dhah walahu taahiirun cadiimun ayuu ku leeyahay fii ilqaa'i illaahi lisaaxibihi ahanaa fii quluubi lmuminiin in qofka markuu meel cidla isagoo jooga ilaahay oo ka qabsado qofka ilaahay dadkuu jeclaysiina iyakoon ogey cagsigeedna waxaa weeye qofka macaasida khalawaadka ku sameeya ilaahay dadkau nacsiinaya subxaana wa tacaala waxa weeye acmaashiisuna way baaba-daa xadiid waan ku arkay jaamicu saxiix aljaamicu sahiir oo albaani uu saxiiyey saxiixuljaamic uu ku qoray wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofaa wuxuu la imaanaya biamhaali iljibaal min asalaati walzakaat waasawm buuro oo acmaal oo xasanaadu la imaanaya uma yajcalu llahu habaa ilaahay meel cidla ayuu ka soo saaray ebir maxaa ku dhacaan lahi qofkan maxaasaa loo galay inahu kaana idaa khalaa bimaxaarim illaahi intahaka hadduuba cidlo ka helo wax macasiya jaf ou ka siisanaya cidna kuma arkaan walidaalika macnahaasoo kale cumulamadu way ka shecreenoo sida imaam axmed wuxuu yidhi idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu walaa taxsabanna allaha yaqfalu saacatan walaa ana maa yakfaa calayhi yaqiibu idaa maa khalowta dahra yowman maalin uun maalmaha ka mida zamanka haddaad macaasi khaali noqoto qof ku eegaa uusan jirin xumidana aada awowdo waxay tahaba falaa taqul hadhihin khalowtu cidlaan ahay hadhihin walaakin waxaa tira qul calaya korkayga waxaada raqiibun alla i ilaalinaya iyo malaa-igtiisa ay ilaalinayso walaa taxsabana allaha yaqfalu saacata ilaahay inuu wax yarna ilbiriqsi inuu qofka iloobayana ha u malayno walaa ana maa yakfaa yukfaa calayhi yaqiib waxaa la leeyahay ha la qarsadana ilaahay kama maqnaanima u jeeda marka abu dardaa wuxuu dhihi jiray liyattaqi axadukum an talcanahu quluubu lmuminiina wahu laa yashcur qofkiin ha ka gaashaanto muminiinta quluubtooda inay lacnado isagoon ogeyn waxaana see ku dhici kartaa qaala yakhluu bimacaasi illaahi fayulqi llaahu lahu albuqda fii quluubi lmuminiin intou macaasi la dhuunto ayuu wejigiisa ummadda markuu ka hor yimaado qof walba waxay la arkan wejigiisa balaabi iga soo faninayse khayrba kama muuqdo nuurba male wejigiisa ou leeyahy waa firaasada muminiinta inkiraysa qisadaasna waa dhacdo waxaa la yidhi nina waxuu sameeye taajira oo wadaaga ayuu lacagta u karin jira waa iska riba camal lacagtan kusoo shaqayso intaasoo faa-iidaoo maxtuuma io keen ma ahan faa-iida wadaagaan haddii faa-iidihii khasaare la wadaaga waa mudaaraba waa bannaanta laakiin saddexdaa kunna oo geni qaado kusoo shaqayso kunkiiba boqolaan kaa rabaa waay waa kiraau thaman waa ribadii maalin dambow ilmo kasoo horbaxay ilmo banoon un meel ku ciyaara markaas waxay dheen arki kan u banayn marka waxaan kan kii ribadu cuni jiray dheh naga wad kan faa-iido ma laha ninkii waa isku yaxyaxay dheh ibnu rajabaa ku qoray jaamicu alxikam dibou u noqday xoolihii dhan oo sadaqaystay cibaadou maaragtay u go-ay maalin dambeto ilmihii laftooda cayaaraa uu soo maray bacda waqti markaas dha war ninkii zaahidkaa yimid ware u bana u bana u banay ninkii zaahidkaa ninkii markaasu isu max bal ilmahan yaa u sheegay shalay inuu saan ahaa maantana uu saan ahaa wuxuu dha ibnu rajab arrintaa waxay ku tusinaysaa in alla khaaliqa oo mutalic cala asraari inuu jiro qiyaamana uu xaqi sababtoo qofka wanaaggiisi iyo xumidiisii adduunka aahaartiisii la arkaya dad aan ogeyn ama wanaaggiisa oo wuxuu sameynaya qalbiga ka jeclaanay ama dad aan ogeyn balaayada uu sameeyey ayaa qalbiga ka jeclaanay ilaahay marka dadka ku ilhaamiyey isagoo qofkan wixiisii la dhuuntay hadhow muu ka jaazayn waayo alla subxaana wa tacaala muu ka jaazayn alla subxaana wa tacaala marka sulaymaanu tayneer wuxuu dhihi jiray ina arajula la yusiibu danba fi siri fayusbixu calayhi madallata intuu dembiga la dhuunto ayuu waa bariisanaya ayuu dembiga dulligiisa uu ka muuqo walciyaadu billah marka taqwada sirta waa wax weyn dadku waa laba xagga xishoodka qof dunuubta siran waclaaniyanba ilaahay ka baqa waa nooca ugu fiican dad ayaguna macaasida la jahro siran waclaaniyanta macaasida la jahra waa kuwa ugu xun oo nabigu dhahay kullu ummatii mucaafuun ila almujaahiriin ummadayda waa la cafi karaa ilaa qofka macaasida ku faana maaha ilaahay intoo asturo xoolahaa sanxaday balaayadaasaan gabdhihii islaamad ku sameeyey wasakoo ka sheekaynay kaas lama caafinayo sababtoo xumidiibu dad ku tashjiicinayo laba soo maaha qofna waxaa weeye qof maanta ma arkaysaa dadkana ka xishoonaya oo marka dadka sheegna alla dhowr iska dhigay markii laakiin uu keligii yahana balaayada qasanay kan mujaahirka wuu ka xisho wuu ka roon yahay oo weli xayaagaasi in waxaa dhici karta dad ka xishoonayo inuu hadhow khayr u keeno laakiin isagana waa madmuum waa kuwa ilaah yidhi subxaana wa tacaala yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wahum macahu dadkay iska qarina ilaahay iska qarin maayaan id yuwayituuna markay ku miranayaan hamiinka oy la dhuumanayaan maa laa yardaa min alqowl wax ilaahay ou ka raalahaynoo qowl ama ficil xun ilahay taqwada hana waafajiyo ama akhlaaqda wanaagsan waa sida aan soo sheegno waxaa weeye waa afar martabo w martabo ugu horeysa horta waxaa weeye bal dhibkaaga ummaddan ka jooji asalba wax dhiba ka ful ada oo qofka muslimka mulsam wuxuu ku yahay maarata inuusan dhibkan man kaana yuminu billahi laa yu-di jaarahu yaan la dhibin tan labaadna waxaa weeye dadkii wax u gal qof waxtar la noqo soo maha tan saddexaadna waxaa weeye inaad dhibkooda u dulqaato adoo dhibkaaga yimaado walkaadimiina alkayda waalcaafiina can innaas wallahu eesh yuxibu lmuxsiniin walaa yaati ululfadli minkum asaca an yu'tuu lilqurba walmasaakiin walmuhaajiriina fii sabiili illah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum adigaba haddaad jeceshahay waa dembaabi in lagu dhaafo adigana akhlaaq wanaag sameeyo dadka kuwa qalad kaa gala u dembi dhaafo iska cafi soo maha iyo bashaashada sida nabigu yiri dadka uma noqon kartaan maaragtay wax siin laakiin akhlaaq iyo bashaashatul wejh iyo maaragtay niyo wanaagsan oo qof walbaba aada khayr la jeceshahay ayaa loogu waasac noqon karaa haddii marka maqaasidaa waaweyn la xaqiijiyo runtii waxaa weeye muslimiintuna afraadan iyo maaragtay qof qof iyo qoys qoys iyo ummaba waa loo hagaagaya laakiin haddii la cagsiyo oo akhlaaqdii wanaagsaneedna dabic xumo iyo maaragtay xaqiraad iyo kibir iyo anaaniyo lagu bedelo iyo dadkiioo la dago la khiyaano laga faa'iidaysto dadkii dacfigoodii yuusinga waxaan ay dhahaano qofka la isticmaalo ma garata hebel waa isticmaalays using me ay dhahaan qofka markaa si qalada a maaragta rabta isaga inaad uga faa'iidaysto adiga calaa xisaabika isagana aad maaragta aada haraatiso waa saas wey waana sida maanta caalamka ka socota wey caalamka sida ka socota furaadan waa ashkhaas waxa weeye dadka in la isticmaalo waa yuusuf oo macnaa miskiinaa miska la fuula lawo qof walba adiga inaad dantaada u khidmaysato asaga aadan fiirin walciyaadu billah ilaahayna xarigiisa la iloobo iyo taqwadiisa la iloobo waxa waaye caynulhalaag waa marka taqwada iyo akhlaaqda wanaagsan allahna waafajiyo sala allahu calaa muxamedin waaali wasaxbi wasalam